shirkada beegista mashaariicda caafimaadka galmudug ayaa lagu soo xiray magaalada dhawsmar caasimada galmudug shirka ay ka socday muddo laba maalmood ah iyo diirada lagu saaray sidii loo horumarin lahaa adeegyada caafimaadka ee deegaanada galmudug waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka galmudug hay-adaha caalamiga iyo xirfadlayaasha caafimaadka kuwaasoo ka wada hadlay xaalada caafimaad ee bulshada deegaanada galmudug iyo sidii loo xoojin lahaa mashaariicda caafimaadka galmudug waxaa sidoo kale shirka lagu soo bandhigay natiijooyinkii mashaariicda socday iyo qorshayaasha mustaqbalka ee lagu taageerayo adeegyada caafimaadka galmudug iyadoo hay-adaha ka qaybgalaya mashaariic caafimaad ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay sii wadaan ka shaqaynta hagaajinta adeegyada caafimaadka ee deegaanada galmudug waa kuwan qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka tirsan hay-adaha ka qaybgalaya shirka caafimaadka galmudug oo ka hadlay siay ugu daartan inay ka qayb qaataan horumarinta adeegyada caafimaad ee galmudug runtii waa shir aad iyo aad muhiim u ah marka loo fiiriyo brogaraamada caafimaad ee ka socda stateka waana wax loo baahanya wa hore loo arki jirin maahan xaqiiqda wax lagu ammaani kara waayo wasaaradda caafimaadka galmudug mar haddii laga soo gudbay xilligii hore waxaan shirkan soo fadhiisan jiray dad ajnabiya dad soomaaliya soo fadhiista lama arki jir laakiin maanta alxamdulilah waxaa maaragtay shirka balangaraynayo balmantikaraynaayo ka hadlaayo waxyaabihii lasoo qabsoomay waxaan qabsoomin guulajeefmentska la gaaray caqabadihii laga soo arkay muddadii shaqada socotay iyo sidii caqabadahaasi looga gudbi lahaa iyo waxyaabihii keena caqabadahaasi sidii looga hadli lahaa sayse mardaba dib ugu soo noqonin iyo sanadka soo socda nugu soo wajahan waxyaabaha noo balankaraysan markaas in laga qabto stateka ee ku saabsan caafimaadka maaragtay bulshada taasoo maaragtay wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ay nagu hogaaminayeen labadii bilow shir ka socday shirkan waa shir aad iyo aad muhiim u ah waxyaabo badan ayaa looga hadlay aaska hay-adda wolvision ahaan wada shaqayn fiican ayaa la leenahay wasaaradda caafimaadka ee galmudug waxaana ka wadnaa mashaariic badan ee stateka ay ugu weyn tahay t v brogramka oo global fan t v brogram sidoo kaleeto waxaan ka wadnaa mashruuc oo nutrition program ah sidoo kaleeto waxaan ka wadnaa integrated health and nutrition and wash program shirka dibogista caafimaadka ayaa waxaa soo xiran gabagabadiisii wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug cabdiweli cabdulaahi jaamac isagoona sheegay in loo baahanya la hormariyo adeegyada caafimaad wuxuu sidoo kale u mahad celiyey ka qaybgalayaal shirka iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka galmudug
waxaan rabnaa sanadka inuu nooga duwanaado sanadka haddaan soo dhaafnay oo aanan hadduu ilaahay yidhaahdo sanadkaas markaan gudo galno aanan ka wada hadlin caqabadihii iyo issueskii aan ka wada hadli jirnay sanadihii lasoo dhaafay taas baa waxay u tahay caddayn in kobcidna ay jirto koritaanna uu jiro horumarna uu samaynayo adeega caafimaadka aan bixinno mudanayaal iyo marwoyin waxaan dhammaan mar labaad idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan wada shaqaynta leh wada jirka leh xog wadaagidda leh aan kusoo wada shaqaynay sanadihii lasoo dhaafay khaasatan sanadkii sanadka waxaan rabnaa hadduu ilaah yidhaahdo wax kasta oo qabyo ahaa sidaan hore u sheegnaba inay soo gabagaboobaan sanadkan aan soo dhammaystirno si aan uga faa'iidaysanno warbixinta aan soo saari doonno oo dhammaystiran ee ee u noqoto warbixin dhammaystiran oo ka tarjumaysa shantii sanoo lasoo dhaafay adeegbixinteedii guulihii aan gaarnay caqabadihii aan wajahnay iyo xalkii aan u helnay iyo iyo achievementska dhammaanba shirkada beegista mashaariicda caafimaadka galmudug ayaa saddex bilood mar la qabtaa kaasoo looga hadlay caqabadihii laga soo gudbay iyo kuwa taagan sidii loo xalin lahay ayna wax iska weydiiyaan mahada caafimaadka galmudug ugu horeysa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ka qayb qaata horumarinta adeegyada caafimaadka galmudug